ayax fara badan oo raxan-raxan iskula socda ayaa xaaluf go-aan waxa uu geystay deegaano ka mid ah gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqani
ayaxa ayaa waxa uu ku habsaday afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaxa ayaa cagta mariyay dalagyadii beernaa iyo daaqii xoolaha sida ay ku warameen qaar ka mid ah dadka deegaanka anigoo ah cali cismaan maxamed oo joogo gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulada xanshuuley xuseen xasan dhaqane waxaan kuu sheegayaa markii shalay galbihii ay ahaaday kow iyo tobankii saac iyo barkii meelahaas ayuu naga soo galay anyaxa dhinaca oo dhinaca buurana xigto qaybta oraxsamayso oo oraxsamayso jameecada digirna xigto kaasu gudbay markii ay noo soo gudubtay kadib qaybtii labaad saaka xiliyadii bacdulqudbadii camal ay waxaa noo soo gudbeen dhowr gruub guruubyada inta badan waa lala tacaalayay waa lagu qaylinayay waxbada ayaa la hurgufay intaa kadib hadda eridii soonaha aniga aan joogo waxaa adiga lasoo dirsay anyaxaasaan wusoo zaa'iday qayb naga gudubtay waa kormartay qaybta laba qayba saddex qaybay ahaayeen waa beerihii dirsaarahanala ahaayo dirirskanala ahaaye ayay kusoo wajahan yihiin si aad iyo aad ah weliba meelaha ugu daran oo ayaxa uu xaalufka ka geysta waxaa ka mid ah degmada mahadaay iyo deegaanada hoos yimaada halkaas oo ay ku yaalaan beero qudaar ah deegaanka hoostaga degmada mahadaay ay ka mid tahay dhiingaras kiliga shiinaha caliganey buulo caarey mahadaay buurane shaan xudur ciise buurfuule jameeco intaa waxaa ku gadaaman allaha naga samato bixiyee ayax culeyskaasaana soo wajahay wax u mahaqan oo ilaahay abuurta ma leh waxaana kuugu daliila xaafadda waa beri iyo degmada mahadoo ka tirsan ayaa kala go-an oo mahada iyo buurina waa kala xirantahee laysku furo danay ahaa lahayd wax u maqan oon allah hayno ma jirto ayaxa oo markii hore dhinaca gobolka hiiraan ka gudbay ayaa waxa uu hadda ku wajahan yahay dhinaca koofureed ee gobolka shabeellaha dhexe dadka deegaanka ayaa waxa ay cabsi weyn ka qabaan inuu baabi'iyo dhammaan tacabkii xilliga waxaan ku suganahay magaalada jowhar gaar ahaan waxaan ka mid ahay dadka beeraleyda ee oo jowhar ku sugan dalagyada kalaga duwan aan beeraa sida bataatiga yaanyada qudaarta salaatada bashasha aan beeraa maanta ayaa laga soo waxay iska hirgaaraya guriga ee leedhahay waxaa kugu soo aboonniyo anyaxyaa kugu soo aboon meeshayaan ka orday jansiigaraan gatay lug ayaa meelahan ka qaatay ilmihiyaan shabiiga nasiib laakiin hadda maanta waxaa nasiib u yeeshtay jimcay ahayd ilmaha dhanba oo xaafadda ay soo gurmaday alxamdulilah bahalkii ilaahu way korkaayna waa marsiiyey alaalxaba ayaa soo degay waa iska gudbani galeyda iyo sisanta iyo iyo nyaanyada iyo wixii la beertay oo dhan hadda oo wakhtigaan la beerta ayuu eber ka soo dhigay dhulkuu kusoo degay oo dhan hadda dad badana arkay hadda beertiga eber waa dhahay warma ka haay waa soo mariyay anyaxiyo eber kudhigay dad dhahay arkay warba ka hayninba odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ayaxu uu aada u xaalufiyey dhuldaaqsimeedka iyo beerihii laga sugayay dalaga ayaxa ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu xaaluf ba-an ka geystay deegaano ka mid ah gobolka hiiraan sida degmooyinka maxaas iyo jallaqsi xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne